dhowaan waxaa magaalada muqdisho ka dhacay dhacdo mugdi badan oo ku jiro sida ay xaqiiq ahaan u dhacday guri ku yaala degmada boondheere ee gobolka banaadir ayaa laga helay meydka nin qurbo jooga ahaa oo lagu magacaabi jiray zakariye waxaana xili habeen ah gubtay guriga uu deganaa ninka qudiisa dhacdadan ayaa dhacday habeenkii arbacada ee lasoo dhaafay waxaana xog sax ah laga hayn ninka dhintay iyo sida uu ku naf waayey mid ka mid ah dadkii wax ka ogaa dhacdadan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay xogta uu ka hayo arrintan waxa u ahay subaxdii laba saac a waxaan maqlay in oo xalay maanaabihii hore in uu ninkaas ku dhinto gurigaas ou deganaa u gubtaan maqlay wax kale oo oo hadda aan ogahay subaxdii habaryaashiis badan oo meeshaan fafadhiyaan ugu imid maxaa dhacayaa nidhi ninkaas abtigiis baraawaa dad ugu soo horreeyey lugaa ka go'anow dhahaayey oo lugihiisa meeshaasay yiileen dadka xaafaddana waxaan ka maqlay in habeenkii meeshaas oo bannaankaa oo galabtii iigu dambaysay ou siiyey saacabeennimo fadhiyey ay sheegaayeen gurigoo guban oo baaba hoosaan u yaallaan aragnay waagu hadduu waxau ahay subaxdii laba saacaan arkay qurbajoog waa ahay qurbajoogoo bannaanku ka yimid intaas waa la dilay weys dilay sidaas lesaa u maqasha in le u maqlo waayo ana wax jira ilaahay wallaahi wax badan ma deganayo muddo adiga afar habeen saddex habeen wax saasoo deganay habeenka arbacada waa mugdab kacay ma ahna markii ugu horeysay oo magaalada muqdisho laga soo tebiyo dhacda caynkan oo kale ah oo mararka qaarkood ayaa lasoo wariyaa dhacdooyin kala duwan oo dad badan ay naftooda ay ku waayeen